جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي السلام calaykum wraxmat ullaahi wbarakaatuh bismi illaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa subax isniina taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay soddonka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo weeraro kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo gada ayaa ku dhawaaqay xamlad dacwi ah oo ka hirgelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas sarkaal ka tirsan booliska silibiyadda kenya ayaa lagu dilay gudaha dalka kenya xilli uu faraha ka sii baxaya ammaanka dalkaas wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa kulan qayb ka ah xamlada dacwiga la qaadatay harqaanleyda ku dhaqan degmada jilib ee wilaayadaas wasiir ka tirsan xukuumadda nairobi ayaa qiray in musuq maasuquu ka dhex jira dowladda silibiyadda ee kenya جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran weeraro kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya howlgalladan oo lala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah ayay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen wilaayaadka islaamiga baay banaadir bakool iyo gobolka mandheere ee ku hoos jiro gumaysiga saliibiyadda kenya wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee degmada dinsoora isla baay waxay ciidamada mujaahidiinta xalay dagaal culus u qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka goofgudud buuri ee hoostaga magaalada baydhabo sidoo kale baay ciidamada mujaahidiinta waxay xalay qarax la beegsadeen isbaarada murtadiinta ee xaafadda horseed ee magaalada baydhabo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah wilaayada banaadir mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday gaari nuuca xamuulka ah oo ay leeyihiin maleeshiyaadka riddada kaasu siday shidaal islamarkaana marayay deegaanka gadhasbaanle ee duleedka muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah wilaayada bakool howlgal qorshaysan oo shalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen afhaafka hore ee degmada xudur waxay ku dileen mujrim si weyn mujaahidiinta ugu daba jireen kaasoo lagu magacaabi jiray mukhtaar maxamed nuur oo ku magac dheer bayse jecel mujrimka ay dileen mujaahidiinta kala qalimaysteen qorigii iyo booshkii uu ku hubaysnaa ayaa ahaa mujrimkii dilay suldaankii guud ee beesha hadame suldaan cabdulaahi maxamed yare oo saddex bilood ka hor ku shiiday deegaanka garasweyne ee hoostaga degmada xudur dhanka gobolka mandheera ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus u qaadeen xerada kufaarta kenya ee deegaanka dhamase ee gobolka mandheera ee ku hor jiro gumaysiga saliibiyadda kenya waxaa jira khasaare kala duwan oo kufaarta lagu gaarsiiyey dagaalkaas waxaa sii kordhayay weerarada iyo qaraxyada ciidamada mujaahidiinta ay la beegsanayaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta kuwaasoo ay kala kulmaan dhiigbax xoogan waad mahadsan tahay marwan wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo gada ayaa ku dhawaaqay xamlad dacwi ah oo ka hirgelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas aan ku horumarna wilaayada jubbada hoose waxaa warbixintan inoo diyaariyey bashiir muxiyidiin abu ayman iyadoo qaybka xoojinta wacyiga ummadda iyo gaarsiintooda risaalada islaamka oo hadafkeedu yahay ku dhaqanka iyo inay ka muuqato guud ahaan bulshada ayuu waxa uu maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu si toosa ugu dhawaaqay xamlo wacyigelin taasoo si toosa ugu hirgeli doonta guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan weheliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis ayaa cilaamiyey xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taas oo ah ololo dacwi shicaarka iyo halkudhigeeduna uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raaciyatih iyada oo la dabaqayo xadiidka nebiga waxaan rabaa in aan halkan ka caddeeyo wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa halkan ka caddaynaysaa in ay ballaabanayso xamle magaceedan la yidhaahdo irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shicaarkeedan uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi xadiidkaas aad wadagaraneysaan nabiga calayhi salaatu wasalaam oo tilmaamayo qof kasta mas-uuliyadda oo saaran inuu guto xamladan intaas magaceeda lagu sheegay shacaarka intaas lagu sheegay waa xamle oo ka ballaabanayso walaayaadka islaamiga ee guud ahaan gaar ahaanna walaayada aan joogno oo mas-uulka ka nahay ee jubba sufla waxaa loo baahan yahay in si jiddiyi leh aan u dhaqangelino oo howshaasna aan qaadanno oo aan gudinno qof kastana halkii ugu aadan yahay ee ka qabto waxyaabaha oo muhiimka ah in la taabto mamnuucaadka waxaa ka mid ah oo moogtahay xamladan iyo barnaamijyadaas aan ku zuulinayno waxaa kow ka ah teleefonadan oo waaweyn oo moogta arada ku faafay oo fasaadkiis iyo dhibaatadiisna aan halkan ka soo koobi karin internetka ka mid ah waxaa kale ka mid ah muqaadaraadka noocyadiis kala duwan haddii qaadkii ay tahay ama khamrada iyo waxyaabaha lamadka ah ku dhawaaqista wilaayada kadib waxaa si toosa u bilowday xamlada oo isugu jiri doonta kulamo nadawaad iyo muxaadaraad bulshada loo jeedinayo waxaana xusid mudan in cid waliba mawduuca munaasabadeedu yahay laga dhaxal siin doono xamladan haddii uu allaah oggolaado suldaan macalin maxamed cabdi duuba iyo suldaan maxamed deeq oo labadaba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka hadlay ku dhawaaqista xamladan iyaga oo sheegay in maamulka wilaayada jubbada hoose ay ku garabsiinayaan sidii loo gaarsiin lahaa bulshada qeybahooda kala duwan waxaan halkan iskugu imaanay annaga odayaasha dhaqanka ah iyo walaayada jubba sufla in galabta ay bilaabanayso xamlo loogu magacdaray irshaad ulumma ilaa sabiili irshaad arrimahaas noo keentay walaayada guud ahaanna ka soo baxay xarakatu shabaab almujaahidiin annaga haddaan nahay odayaasha dhaqanka waxyaalahaas waxaa ku jiray waxyaalo mamnuucaad ah oo ummadda alla subxaana wa tacaalaana oga digay dadka waxaan aga digayaa ilaahay subxaana qaadirka ha ka cabsadaan xamladan oo maalmaha soo socda dardarteeda si weyn looga dareemi doono degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa waxaasi nasiib waafirha ugada faa'iidaysan doona guud ahaan sharaa'ixda ama qeybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada odayaasha xirfadleyda oo leh takhasuska howlo kala duwan ragga iyo dumarka si guud iyo dhammaanba dadka muslimiinta kuwaasoo iyaguna allaha fadligii xamladan ku ajiibi doona waquul rabbi sidnii cilman sida aan u rajaynayno dhanka wilaayada gadoo xamladan looga dhawaaqayna waxaa inoo haya faahfaahinteeda casaam carafaad xamladan oo magaceedu yahay irshaad alumma ilaa sabiili rashaad ayay ku dhawaaqday wilaayadii islaamiga ee gedo taasoo ka bilaabatay degmooyinkai deegaanada wilaayada ugu horeyn waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abu anas ayaa ka hadlay xamladan ka bilaabatay degmooyinkii deegaanada wilaayada xamladu waxay soo baxday waqti runtii ummadda ay baahi u qabto in ilaahi subxaana wa tacaala diinkiisa la gaarsiiyo xamladu magaceeda waxaa la yidhahdaa xamlatu irshaad alumma ilaa sabiili irshaad ciwaankeedu weeye shacaarkeedana wuxuu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciya intaasaana ammaan ugu filan oo ahamiyadda ay xambaarsan tahay la dareemayaa waxaanu doonaynaa insha allahu tacaala inay hergesho dhammaan maqaraad degmooyinka walaayooyinka ay ku shaqeeyaan ay ka hergeshaan rajaynaynaa insha allahu tacaala doo ilaahiga awoodda la ogolaado waxay ka bilaabanaysaa degmada ceelcadda wixii ka dambeeyana waxay ku faafi doontaa ama la gaarsiin doonaa itijaaha kale degmooyinka kale intooda kale ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo sidoo kale waxaa kalimaad tawciya oo ku saabsan xamladan ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayada islaamiga ee gedo kalimaad tawciyaa ka jeediyey sheekh maxamed bishaar iyo sheekh axmed xasan akhlaaqdaasi marka tirada badan oo nebiga la yimid calayhi salaatu wasalaam muslimiintana lagu ammaanay deganaanshada iyo maaragtay maxaanku rahdaa tartiibta ah waa waxyaalaha muhiimka ah oo inaan maaragtay maxaan ku rahdaa ku sifowno lagaba maarmaanka ay tahay haddaan macruufka isfari weyno munkarka iska reebi weyno maxaa noqonaynaa ummadihii hore luqina aladiina kafaruu min bani israa'iil calaa lisaani daawuud wa ciisa bni maryam dalika bimaa xasaw wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labisa maa kaanuu yafcaluun qolyaha ilaahay uu saa u tilmaamay baan ka mid noqonaynaa alla naga mid handhigo ummadda inaan maaragtay aan ku sifowno ummad wanaagsan oo macruufka isafarayso munkarka mataqaana iska reebayso ugu dambayntii qeybaha bulshada iskugu jira macalimiinta madaarista qur-aanka macalimiinta iskuullada ganacsatada iyo gaadilyada noocyadeeda kala duwan ayaa si weyn usoo dhoweeyey xamladan ka bilaabatay degmada ceelcadda ee xarunta wilayda anagoo ah macalimiinta madaarista kuwa macadka dugstaxbiidyada soo dhoweynay waana arrin fiican waana wadaynaa insha allahu ilaa natiijadeeda iyo miraheeda aan si fiican uga meel gaarin haddii ilaaha yidhaah barnaamijkaas aad iyo aad buu muhiim u yahay aad iyo aad baanan usoo dhaweyneynaa annagu waxaan leenahay waa soo dhaweynay barnaamijkaas aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa annaguna waa qaadanay marka si guud barnaamijkaas waa u istaagnay insha allahu tacaala walaayada iyo walaalaha maamulkana waa la qaadanay jazaakum allahu khayran aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa annaguna sidaasaan u qaadanay insha allahu tacala hawshaas waana u wada istaagnay gaadiidleyda degmada eelcadeen waxyaalo badan oo diinta iyo dadka iyo waxaa weeyaan ummadda munaafacaad kuleh baa nolo sheegay waana qaadanay xamlada ay walaayada ku dhawaaqday runtii waxyaaba fara badan man ka faa'iidna haddana ganacsada ceelcadde inaan waxyaabaha la mamnuucay ee saddex iyo tobanka qodob ah aan dhaqan gelinna insha allahu tacaala waana soo dhoweynaynaa howlahaas ayaga oo lasoo sheegay inaan wax ka qabanno arrimihii ayna soo gaarsiin xarakada guud ayna soo gaarsiisay waan qaadanay waana soo dhaweynayna waana ku faraxsan xamladan ayaa waxay si toosa uga bilaabatay degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga hegado iyadoo ay ka socoto wilaayaadka islaamiga ah waad mahadsantihiin abu ayman iyo cazaam sargaal ka tirsan booliska silibiyadda kenya ayaa lagu dilay gudaha dalkaas xilli uu faraha ka baxaya ammaanka dalkaasi cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya ugu yaraan hal sarkaal oo ka tirsan booliiska silibiyiinta kenya ayaa la dilay halka la dhaawacay saddex kale oo labo ka mid ah ay ka tirsan yihiin booliiska kadib markii iskahor imaadyo hubaysan oo toos ah iyo mid bamgacmeed ah lagu weeraray bar kontarool ay ku sugnaayeen ciidamada booliiska oo ku taala meel duleedka kaga beegan magaalada mooyaale saraakiisha booliiska oo la hadlay warbaahinta kenya ayaa sheegay in weerarkan uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka sisi oo dhowr kilomitir u jira sohdinbeenaadka ay la wadaagaan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga wargeyska the star waxa uu sheegay in ragga hubaysan ee weerarka qaaday ay la socdeen mootooyin dheereeya waxayna mar qura rasaas ooda uga qaadeen barta kontarool ee ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka kenya booliiska kenya ayaa sheegay inuusan ogeyn jihada rasmiga ah ee weerarka kaga yimid waxayna muujiyeen inuu faraha ka baxay ammaanka ismaamulka marsabit ciidamada kala duwan ee la geeyey ismaamulkaasina ay u taag waayeen weerarada abaabulan ee lagu beegsanayo saraakiisha iyo ciidamada ammaanka waad mahadsan tahay cabdiqani wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa kulan qayb ka ah xamlada dacwiga la qaadatay harqaanleyda ku dhaqan degmada jilib ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinayo cusmaan axmed dhuubow waxaa weli halkeedii kasii socota xamladii ay ku dhawaaqday wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe taasoo gashay asbuucii labaad waxaana weli soconaya kulamada lala qaadanayo bulshada qeybaheeda kala duwan markan waxa ay mas-uuliyiinta wilaayadu la kulmeen qayb ka mid ah bulshada gaar ahaan harqaanlayaasha talodharka noocyadiisa kala duwan iyadoona lagala hadlay mawaadiicdii ay xambaarsaneed xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad qaar ka mid ah dhortalayaasha ay la kulantay wilaayada ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga landalus waxayna ka warrameen waxyaabihii lagala hadlay iyo dhaqangelintooda maanta dowr ayaana loo qabtay waxaa aad loo baraarujiyey dharka haweenka loo talo iyo ragga loo talo ayaa aad loo baraarujiyey dan adduunyo iyo dan aakhira ayaana loo sheegay waxaa layidhi adduunyadiin waxay ku jirtaa dadka inay wanaajisaan oo mujtamaca idinku dhex jiro oo mas-uul ah ka tihiin dharka u hagaajiya adduunyadiin iyo aakhiridiin ilaahi subxaana wa tacala wuu idin hagaajin doonaa marka walaalaha aad baan u soo dhoweynayaa insha allahu almawlaa arrintaa nugu baraarujiyey dharka haweenka iyo dharka ragga kuwa tola laakiin waxaana lagu baraarujiyey dharka cidhiiriga in la tolin dhar waasac in la tolo xijaab weyn in la tolo shaararka in la waasiciyo surwaalada in la waasiciyo bagistaamada in la waasiciyo khamiisada in la waasiciyo dhar waasac ah oo sharci waafaqsan in la tolo ee walaalahana nugu baraarujiyeen marka aad baan usoo dhaweynaya baaraka allahu fiikum meeshan waxaan ku qaadanay dowro oo qayim ah oo ka hadlayso shaqadayna harqaanka oo walaayada islaamiga oo nagu baraarujisay dharka aan tolayno khaasatan dharka shareecada waafaqsan waana qaadanay ikhwaani dharkaas inaan tolno waa ku balannay soo diyaar uma nihi dharka shareecada waafaqsan inaan tolno insha allah taasaanoo madal ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayay si habsameli uga socotaa xamlada waxaana xamlada qayb ka ah muxaadaraad ka dhacaya masaajidda sida uu bilowgii xamladu sheegay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waad mahadsantahay cusmaan ugu dambayntiina wasiir ka tirsan xukuumadda nairobi ayaa qiray in musuq maasuq uu ka dhex jira dowladda salibiyadda ee kenya xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya murtadka lagu magacaabo aadan barre ducaale oo ah wasiirka deegaanka dowladda salibiyadda ee kenya ayaa hadal uu jeedinaya waxa uu ku sheegay in musuq maasuqa xoogani ka dhex jira gudaha dowladdaasi oo dhibaato ba-an ku hayo xukuumadda william ruutu isagoo ka horhadlayay baarlamaanka kenya ayuu murtad aadan barre ducaale qiray in musuqmaasuqa ka dhex jira dowladda uu ka tirsan yahay ee kenya uu ka daran yahay halista ay kala kulmayaan mujaahidiinta al-shabaab waa la aqoonsan karaa oo waa la heli karaa musuqmaasuqase waa khatarta qarsoona dalka wax u dhimaysaa haddii maanta la weydiiyo al-shabaab iyo musuqmaasuqa midkee khatar weyn ku haya kenya anigoo aan ka labalabeen waxaan dhihi lahaa musuq maasuq waayo al-shabaab waad garan kartaan halka ay ku sugan yihiin waad garanaysaan awooddoodana waad garanaysaan balse musuq maasuqu waa midka dalkeena dilaya ayuu yidhi murtadkan oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ee xelalka ka haya dowladda kenya ayaa hadalkiisa waxaa u imaanaya iyadoo dowladda dalkaasi ay wajahayso xaalad adag oo dhinaca dhaqaalaha ayna xukuumadda nairobi awoodi la-dahay inay kabto miisaaniyadeeda kacdoonadii bisha lasoo dhaafay ee julaay ee gilgilay kenya ayaa ku khasbay william ruutu inuu kala diro golihiisa wasiirada uuna soo magacaabo wasiiro cusub si uu wax uga qabto musuq maasuq ee sicir bararka ka jira waddanka kenya waxay ka mid tahay waddamada dhaca qaaradda afrika gaar ahaan dowladaha dhacabariga ee ugu musuq maasuqa badan islamarkaana laga soo diiwaan geliyo kiisas musuq maasuq kuwa ugu darna caalamka iyo si guud mandiqadda iyo qaaradda afrika aad buu u mahadsan yahay xaaris warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu